والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب البغي baqyigii ama dulmigii iyo tacadigii iyo xadgudubkii dadka lagu xadgudbayey baabkiisii weeye maanaa baqyigu waa alcudwaan watacadi iyo xadgudubkii iyo dulmigii dadka la dulmaye lagu xadgudbayey ama dee waxaan mawdiciisu ha noqdo naf haba noqdo maal ha noqdo cirdi haba noqdo bal baqyigii iyo tacadigii ayuu baabkiisii macnaa digniintii la isaga digayay iyo xaaramnimadkiisa iyo waxyaalaha kaba ratimaya ee kaba dhasha ee ka yimaada taas buu baabkeedii yahay kolleyna waa dee shay xaraamu baqigu in ilaahayna subxaana watacaala dee qur-aanka xataa sharaa'icdii oo dhan ba la wada xarimay waa dulmiga iyo tacadigaas oo dee kolleyna aayaddii aynu ku soo marraynay qur-aanka aayaadkiisa ta ugu kulmi jamcin badan ay tahay xalaal iyo xaraam aayaddi in allaha yaamuru bilcadli walixsaan taas waa taa nahyintii ilaahay dadka baqiga kaba nahiyayey waa sharaa'icdii guud ahaanba ay kuba sugnayd bartan buu baabkeedii yahay waana dignintii la ysaga digaya baqiga xadaثana abu nucaymin qaala xadaثana fidron can abi yaxya qaala samictu mujaahida can ibni cabaasin qaala anahu qaal low ana jabala baga calى jabali laduka lbaaqi bal kolley sanadku waa dadaynu soo wada marnay abu yaxyahana abu yaxya alqataat baan ku soo marnay kolle magaciisa dhowr magac bay sheegeen oo kala duwane laakiin kunyadiisan iyo xaggan nisbadiisan alqataat taas weeye taa aada looguba yaqaano horesaas alxamdulilah rabb alcaalamiin yahdikum allah yasrix balak hore si aan soo sheegnay kolley waa nin dacfi kuba sugan yahay abu yaxya alqataat marka la eego xaafid ibnu xajar kolley taqriibkiisa wuxuu ka cabiraa inu layin lxadiidi ama dee taas ee fatxulbaarina meel kamida saduuqun fiihi kalaam buu kaba cabira waa nin run badan ah laakiin kalaam iyo maqaal baa ku sugana bal waa nin adigu dacfigiisu dacfi aada u adag iyaanu noqoninbe laakiin la daciifiyo oo bal taasba inta kale laakiin waa dadka dee hiqaadii ruwaadda waa kalaamka kuba sugan sanadkee imanaya kole in qaala wuxuu yihi markaa ibnu cabbaas low ana jabalan low habata haddii bal ay dhici lahayd ay sugnaan lahayd ana jabalan buur baqa inuu ku xadgudbo ku gardaroodo dulmiyo calaa jabalin buur la dugka waa la burburin lahaa albaaqi kaa daalimka ah kaas baa la burburin laha macnaa waa buurta waa jamaadka aan caqli iyo tamyiizba lahayn bal xataa hadday dhici lahayd buur inay buuri ku tacadido ku gardarooto dulmido ku xadgudubto buur kale waxaa la burburin lahaa oo baqigan dee sababtii ku burburi lahaa ku tirtirmi lahaa ku baabi'i lahaa buurtii baaqiga ahayd ee iyadoo xadgudbaysay macnaa waxa weeye dulmiga dee ma-aalkiisa iyo waxa uu ku dambeeyaa waa waxun un kii daalimkaa xataa haddii muddo la daayo muddo uu joogo marka dambe dulmigii iyo tacadigiisii dulmigu ama shaksi dee fardiyaha kuba dhacayo dulmi ama ka wax dulmaya bal dee dulmi dowladeed ha noqoto oo had iyo goor waxaaba laba hidhaa ee aymo kala duwan saa ibnu taymiyana ay kuba celiyaane dowladdu haddii dee bal dhexdeeda cadli iyo saadee bal maalan ay ku sifowday oo ujeeddadu tacadi iyo dulmi iyo xadgudub dadkii ay kuba xadgudbaysiiyo waxaasi aanay jirin iyadoo xataa diin ahaan aan u toosnayn oo kufri uu jiro way jirtaa oo way joogtaa haddii laakiin meeshii baqi iyo dulmi jiro macalislaam dowladdaasi ma jirto iyadoo dee islaamba oo dadkeedu ay islaam yihiin ayay haddana baaba-aysaa ma-alkeedu dulmiga iyo tacadigu waa wax keena walaa yaxiiqu lmakru sayu ilaa bahli keena haddaba bal hadday tani dhici lahayd oo taasi dee iskabadaa dadkii waxaa kaa baaqiga ah kaa daalimka ah waa taas oo macnaa kii daalimkaa mutakabirka ah akhiran ciqaab weyn baa u yaala kolley dulmiguna marka dambe wuxuu keenaa uun dee waa kan ummadii horeba wixii loo halaagayey lagu qabtay ilaahay uba halaagay dulmigoodii ay bay ahayd markaa dulmigu taas baa xaaladiisu ay tahay low ana jabala baqa calaa jabalin laduka lbaaqi waa ahar sidaan aragnay ibnu cabaas ah waana ku taagan yahoo mawquuf weeye kolle abu yaxyana waa taan idhi waa dee kalaamkaasaa kuba sugan haddana albani raximah llahu tacaala saxiixu ladab buu ku soo arooriyey isagoo bal saxiix yeelaya mawquufnimadan laakiin dee waa dhici kartaa daciifuuljaamic inay taasi ka duwantay kalaamkiisii ama silsilatul axaadiidka daciifa waa soo arooriyaa isagoo marka hore kuwa bilowda dee marfuuc hadda waxaa lagu wariyay duruq kale oo marfuuc yahay oo rasuulka ilaahay laba gaadhsiiyey isagoo ka cabiraya marfuuc ahaan iyo mawquuf ahaanba waa u daciif qolooyinkii kitaabkan taxqiijiyey kolley waa taxqiiqa wariyay isagoo dee suqeeda yaalla maanaraga laakiin dee electroni ahaan buu mutawafiru yaad moodo aadna inuu yar roon yahay oo ina cabdulbaas la idhaho doctoriya nin kaliya ay ku wada qoran yihiin ayaa cibaarada halbaani oo dee ka dhigayeen si wax tacaarud bay soo qaateen oo saa iyo sane laakiin kolley kalaamkiisu kan mawquufka ayuu yahay ku saxiix yeelaya sababtuna in duruq in aan abuyaxye ahayn oo abuyaxya cid kale kuba raacdee bal waxaan leenahay duruqdiisa daraaddeed baa kolley uu ku xoogoobayaa marfuuc ahaan yaanay kuba sugnaaninbe de laakiin macnahan kale ah baqiga inuu kaba ratimayo baaba iyo halaagu kaba ratimayana waa macno kolley dee shawaahid kala duwan isagu leh low ana jabalan baqa calaa jabalin laduka lbaaqi bacdgoodna intan bay nadmiyeen oo nadmi ahaan iyo shicir ahaan ay kuba nadmiyeen oo dee macnahan ama lafdigan xadaana محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عمرو بن علقمة isnahorayn usoo maray dhammaan dadka sanadku markaa waa dad noo wada horeeyey maxamed ibni camr ibna waa ninka dee macruufka maxamed ibni camr ibni calqama la odhanayay wuxuu yihi abu hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi ixtajat waxaa dooday annaaru naartii iyo waljannatu jannadii oo jannadii iyo naartii waa wax makhluuqa jira oo dee imikadan jira maaha wax la abuuri doono un marka qiyaamo la gaadho iyagii baa dooday dee ilaah baa siiyey dee tamyiiskaa iyo ay ku hadlayeen wax ku kala garanayeen oo markaa way doodeen fa qaalat innaaru naartii baa waxay tidhi yadkhulunii aniga waxay gelaya oo dadka lagu cadaabayo almutakabiruuna kuwii iyagu almutakabiruuna can alxaqd kuwii iyagu kibrayey ee xaqa kaba kibrayey kolley mutakabirkuna ama kibirkuna se rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nooguba fasiray waa xaq lagu sheego ood qaadan weydo waa kibir dadkood yaraysato oo aad yaraysato ood istilhaamala adaa ka mudan oo adaa ka sarreeya iyadna waa kibir labadaa weeyo kibirku rasuulka ilaahay baa taa ku fasiray oo dee badarulxaqi wadamdu nnaas adaba kuwa mutakabiriinta ee xaqii kaba kibraya dadkii yaraysanaya kuwa caynkaasa anigay gelaya kuwaasaa dee ilaahay ku ciqaabayaaba iyo walmutajabiruuna kuwii mutajabiriinta ahaa dee jabbaar oo kale waa kuwan muraadkooda iyo dantooda iyo waxay doonayaan dadka ku dirqiya waa baqigii aynu haynay oo tajaburkan de waxaa meesha imanaysa waa baqiya xadgudub dulmi dad tacadi dad lagu tacadiyayo cid uu dan ka gelayaa ma jirto wixii uu dooniya muraadkiisiibuu dadkii kuba fulinaya kuwa caynkaasa waa baqigii imaka munaasabada halkan bay noqonaysaa waxa weeye n taxdiirkii baqiya kuwaasaa aniga igelaya ayay naarti tidhi qaalat iljannatu jannadii baa waxay tidhi laa yadkhulunii ima gelaya aniga ila ducafaau dadkaa tamarta dareen ee ducafadii walmasaakinu kuwaa baahan mooyaane cid kale waa kuwaa dee iyaga dadka agtooda manzilo sidaasa aan ku lahayn waa kuwa kuwan mutakabiriinta ay iskaba sarraysiinayeen ee xaqirayeen iyagoo iimaan lahaan markaa weeye iyo dadkaa ducafada iyo fuqaradooda iyo kuwoodaa baahan iyo kuwaas mooye cid kaleo aniga iyo gelaysaaba ma jirto macnaa waa dadkii u badnaa faqaala linnaari ilaahay wuxuu ihi isagoo dee kala iyagii kala saarayaba way doodayeen anti adugu cadaabiya cadaabkaygii baa tahay wa antaqimu waan aargudanayaayoo bika adiga miman shitu ciddii aan doono waa kuwa dee iyagu mutakabiriinta kuwa mutajabiriinta kuwii mutay weeye waa cid aan mudan oon wixii iyagu ay ku naargelayeen kasba naar ma gelayaane kuwaasaan anigu anigu kaga aargudanayaayo oon ku ciqaabaya on ku cadaabaya antaqimu mink biki minman shi'tum wa qaala liljannati jannadii baa wuxuu ku yidhi ilaahay anti adigu raxmatii naxariistaydii baa tahay naxariista waa meeshii ay naxariista ilaahay kaba muuqanaysay dee naxariistiisu ama araxmatu waa sifa min sifaati ee jannadii me laakiin waa maxalkii iyo makaankii naxariistaas ay kaba muuqanaysay oo dee ugu kuwa naxariistii ilaahay arxami waa naxariisanayaa biki adiga man shi'tu ciddii aan doono xadiidkan dee kolley imaka muddan xagaagii kaba joogno haddaani imika muddadaa dheer aynu kala maqnayn jirin wax dheer ma ahaadeen waynu soo marray baab dheeraayo oo abwaabtii inoo dambeysay ba ahaa baabulkibr ayaynu xadiidka ku soo marray kibirkiiyo waayo wama sii dheera baabkaasuu kuba jiray laakiin imaka halkaa horena kibirku u keenay halkana dee waxa weeyaan kibirkan iyo tajaburkan iyo waxaan ka ratimayaa waa baqigii dulmigii tacadigii dadka iyo cudwaankiibaa kaba dhalanaya tan buu deeta maxalu shaahidkuna yahay oo tan buu uba keenay lakiin waa xadiid sharaxiisa iyo uu noo horeeyey xadaثana cثmaan bnu qaala imaamu xadaثana cثmaan bnu صaalixin qaala akhbarana cabdullahi bnu wahbi qaala xadaثana abu haani'in اlkhawlaniyu can abi caliyin اljanbiyi can fadalata bni cubaydi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal bal sanad kolley waa sanadka dee dhowrkan inay nooguba sugan yihiin ama waa shan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh bukhaari inta uba dhaxaysa kolley barhkoodna dee cabdullahi bn wahbin imaamkaas waa imaam eh waa dee kitaabka uu kusoo noqnoqdaa cuhmaan ibnu saalixan iyo kolley malaa dhowrna imakaaba inoogu horeyseen kan cuhmaan waa inta badanna oo sanadku intiisa hore waaba reer masar oo cuثmaan ibnu صaalix ibnu safwaan abu yaxya waa nin reer masar ah kolley dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu waaweynaa weeye dabaqadii imaam axmed iyo xaafid bnu xajarna adu waa nin kolley waxa weeyaan saduuqu kaba cabiro oo bal waxaan leenahay ninkan cuثmaan ibnu صaalix waxaa taqriibka xaafid dhacday waqad habata canhu anahu qaala ra'aytu صaxaabiya min aljinn macnaa ninkan baa waxa ka sugan inuu yidhi waa taqriibkay dhacday xataa taadiibulkamaal cibaaradu kumay sugnayn kitaabka adu waasaca waxay sa ka sugan inuu yihi saxaabi jinaan arkay saxaabi jinan laakiin dee imaka isagay ka sugantaa leeya saxaabi ma aha iyo umuuraha kale inay saynu ku sugnaa adagoo imaka ninkan wataan leenahay waaba atbaacu taabiciintii saxaabi maaha taabici maaha atbaacu taabiciintii maaha lakiin atbaacu taabiciintii dalkii la kulmay raggii ugu ronroonaaba weeye cibaaradan dee horta waxaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jin iyo insiba oo loo diray qur-aankana waata inooguba sugan dad jina oo dee dee iyo axaadiisaba la kulmay inay jireen oo id sarafnaa ilayka nafara min aljin inquluxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljin rasuulka ilaahay bay arkeen la kulmeen dee axaadiisna intaasi markii ugu horreysay idoo kuwaa war umu hayn way u yimaadeen oo qur-aankii u aqriyayna way dhegaysteen salaadu tukanaya ama badnunakhlayo taas markii dambe laakiin waftiyadoodii way u yimaadeen rasuulkii ilaahay bay la kulmeen waxbay weydiiyeen waxbay weydiisteen taas waa umuuro bal taasi way jirtay laakiin dee waa in markaa iyaguna waa mukalafiinta loo dirayoo haddii dee cid dhaboo laga garanayo la helo oo magacoodii la garanayo si dee qolooyinkii kutubta saxaabada lahaa barhkood ay kuba soo arooriyeenba waa wax la soo aroorin karo waa saxaabi la odhan kare laakiin dee xagga isbaadka iyo umuuraha caynkaasa ayaa adkaanaysa oo taas oo kale oo maalin waida sarafna ileyka ayadaasoo yihi badnunaklo rasuulka ilaahay joogo la yidhaaha toddobay ahaayeen ayay yidhaahaan mid ka mida zawbaca la odhanayo kutubtan saxaabada dikrigiisana waa ku yimaadaa ama kuma soo arooreen bal isaabada xaafidiyana waa ku sugan yahay dee raggii ka horreeyeyna way sheegeenbe laakiin de waxa weeya taasi waa garashada see loo garanaya see lagu sugi karaa kol haday tahay qeyb laakiin imaka halkan hadday xataa isaga way ka sugantahe arrintana ay sugnaato dee saxaabi ba ahaa laakiin dee waabay taabicnimo waaba loo sugi laha lakiin dee sidii loo sugo inuu isaga yahay iyo waqtiga caynkaasa kolley dadkiina iyagii lamid maha xaalkoodu way ka duwayiin ayaa adkaanaysa bal se haddii dee markaas saxaabigii lagu tacriifiyo waa ruux rasuulkii ilaahay la kulmay dee rasuulkii ilaahay oo nool mu'mina bih wamaata calaa dalik isagoo rumaysan tacriifkuu ku rumoobaya oo tacriifku waa daboolmaya dee ciddii rasuulka ilaahay la kulantay iyadoo rumaysan xaalkaasna kuba dhimatay laakiin arrinka waxuu adkaanaya tacyiinkii iyo garashadiiba adkaanaysa oo sidan baa deeta kolley umuurihii iyo axkaamahaas dee ada adkaanayaan in looba suga bal cuثmaan ibnu saalix waa nin saasa cabdullah ibn m marka abu hani alkhawlani waa taabici isagu taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ah oo reer masar oo xumayd ibnu hani baa la yidhaahaa kolley rijaasha muslim weeye asxaabu sunanna waxbay ka wariyeen dee bukhaari kitaabkiisu ku sugan yahay laakiin saxiixiisa kuma sugna imaamkan ibnu wahbina dadkii uu la kulmay waa ninkii ugu da-weynaa ama dee taabici weeyaan oo waata aan leenahay bal taqriiba xaafid idha akbaru shaykhin ibni wahb ibnu wahb sheekhada uu leeyahy waa ninka uguba weyn weeye kolley nuskadaydan fadlullahi samed baa cabdi bni hani dhacday laakiin waa taxriifun waa qaladada madbacada un xumayd baa la idhaha bal ninkanna waa nin saasa oo kolley dee muslimna uu xujaysto nasaa-i iyo ibnu yunis iyo rag kalena ay tawhiiqiyeen can abi caliyin اljambi abu cabdiy اljambina m waa kunyadiisa iyo magaciisa camr bnu malik baa la yidhaha isna waa nin reer masara waa nin taabici oo hiqa ahaayo asxaabu sunan afartuba iyo bukhaari adabkiisana wax kaga wariyo hiqa ama saxaabigu fadalat bnu cubayd alansaari waa dee saxaabi jaliil asxaabtii rasuulka ilaahay ka mida uxud iyo wixii ka dambeeyeyba u joogay wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh alaaatun saddex laa yusalu canhum laisma weydiinayo la nusqooyinka abi axmed iyo laa tas'al canhum baa haba weydiin ama laa tusalu canhum ila isma weydiinaya saddex waa saddex sinfi ama saddex qoom iyada ina laisma weydiinayo ujeeddadu xaalkooda iyo waxaa la yskama warsanayo waa dad halaagsamay waa dad ay u dhammaatay marka laisma weydiinayo sayin iyo maxay la kulmayaan iyo taa lama odhanayo macnaa way halaagsameen kuwaas waa saddex halaagsamay rajulu nin faariq aljamaaca kolley hadda nooc baa looga jeedaa iyo sinfi baa looga jeedaa waa dadkii dee sifadan ku sifoobay una maha shaksi keliya rajulu nin faariqa faaruqay aljamaacata jamaacadii muslimiinta wacasaa caasiyey imaamuhu imaamkiisii oo famaata dhintay caasiyan xaaluu yahay isagoo caasiya oo imaamkiisii caasiyey baycadii dee luquntiisa kuba sugnayd isagu ka baxay falaa yusalu canhu kaa laisma weydiinayo oo kaasi waa ruux halaagsamay dhib wa amatun addoon aw cabdun aa waqtiga ay jireen aba qamisayidi oo dee kahorgidii imika xukumkii taasi ay jirto kolley dariiqa uu kaga baxaya waa dareeda dariiq macruuf oo kale oo aan tan ahayn oo xoreyntiisii iyo bal waxyaalihii ahaaba ama mukaataba ama duruqdii lagu xoroobayey iyadoon intaasi jirin buu ka firraday ka caymaday isaguna cisyaan iyo mukhaalafa meeshan uu laba yimi oo xaalkiisu taa waya falaa yusalu canhu imra'atun haweeney kaaba uu maqnaaday zawjuha ninkeedii ninkeedii baa maqan waa ka maqanya safar ee waxaa yaalaha loo safro wax kamida xaj ha noqoto cumro ha noqoto dalab cilmi ama umuur uun waa ka maqanyo lama joogo waa maqanya kaaba uu maqnaaday zawjuha wakafaha uu ka kaafiyey mu'nata dunya adduunyo tacabkeed iyo kharajkeedna manaa wixii masaariifteedii iyo wixii ay u baahnayd iyo xawaa'ijteedii waa u qumay waa u diyaariyey waanu ka maqnaaday oo mu'nadii adduunyo macnaa wixii ay u baahnayd ee xaggii nafaqe iyo wax kaleba ay ugaba baahnayd uu u diyaariyey hawshaa uu kaba furtay waa maqnaaday fatabarajat markaasay dee baxday gurigeedii kaba tagtay iyadoo ziinadeed iyo quruxdeedii muujinaysa oo halkaa wax fasahadnaysa iyadna fasahadaysa tabarajat ay adharat ziinataha lilajaanib way quruxdeedii bay u muujisay ajaanibtii oo dee waa waxyaalaha fitnada iyo xumaanta iyo fasaadku ay kaba yimaadaan watabarajat bacdahum macnaa tabarajat way fasaadun weeye oo dee tabarujkuna waa idhaaru ziina tabarujkii walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati lula waa habkii ay u socon jireen iyo u bixi jireen ay rag u dhexgeli jireenba iyagoo ziinadoodii quruxdooda muujinaya marjiguna waa fasaadka iyo xumaanta oo kale dee waxan baaba fasaadaa weeye oo haddii la idhaha marija iyo maraju marajan macnaha fasada fahum fii amrin marij waa mukhtalid mudalib arrin saasay kuba sugan yihin haddaba way fasaade weeye walow de haddii maraja tamruj oo daaba iyo waxyaalaha macno kale iyo ay kuba timaado laakiin tani waa macnaha fasaadka ahoo marijat cuhuuduhum oo waa ikhtilaadka iyo isdhexgalka iyo idiraabka iyo fasaadka haddaba in isaga dabadi ayay waxaan yeeshay waa kaasoo isagii waa zawjkeedii isagaa raacigeedii ahaa isagaa qayimkeedii ahaa markii uu ay arki weyday iyadoo wax kastana uu diyaariyey ayay banaanka u baxday iyadoo dharkeedii quruxda badnayd qaadanaysa oo mafaatinteedii muujinaysa oo dadkii fasaahadiinay soo xumaynaysa tacaynkaasoo iyadna fasaahadaysa tacaynkaasna waxay la kulmayso laisma weydiinayo waa ruux halaagsamay taasna wey bal waa saddex saddex kalaa raacay wahalaaatun saddex laa yusalu canhum iyadana laisma weydiinayo waa saddex sinfoo kale manaa laisma weydiinayadan haddii laa tusalu canhum adiga laguma weydiinayo dee xaaladoodii iyo waxa ay mudanayaanba waxaa baaba'sanna lafti waa dhacaye bal laisma weydiinaya macnaa way halaagsameen wey waa dad baaba-ay dadkaasi halaagsamay rajulu nin naazaca allaha ilaahay ku qabsadayba oo dee kula doodayo ridaahu go-iisii ama sifadiisa dee kibriyaa fayna ridaahu ilaahay ridihiisu macnaa waxa weeyaan waa sifadiisan alkibriyaa weeyaan oo sifadii isaga u khaaska ahayd oo dee saa ruuxaba go-iisa u gaarka ah oo kale ayaa dee waa sifo ilaahay u gooniyo cidilo lahayn oo bashar dee arrintoodu waa dee waaba dad iyo waxyaalaha ama wixii makhluuq ahaa maaye sifadan cadamada weynida ah alkibriya lilahi subxaana wa tacaala horena malaha waynu usoo marnay xadiid ah dee isagoo ilaahay yidhi dee alkibriyaa ridaai waalcizu izaari taa kitaabkaynu kuba soo marnay ruuxii kuwaa igula dooda macnaa doona inuu isweynaysiiyo dadkaba iskaga sarraysiyo la noqoto inuu dadka wada sarreeyo dadkii markaa uu yaraysanayo naftiisii taasoo kale ilaahay waa halaagaya waa cadaabaya waaye de waa in kibirka xaqi oo la diiday yaraysi dad iyo waxyaalahaasaa kaba ratimaya haddaba ruuxa ilaahay subxaana watacaala sifadiisaas ba cadamada iyo weynidii alkibriya kuba haysto si ugu haysta ay kula doodayaan macnuhu waa isagiibaa dee takaburka iyo waxyaalaha caynkaasa ayuu dee ku sifoobayba isagii bal maalan isda kuma sifoobayo ficlan oo waxaan jirin be laakiin waxa weye muraadkii ilaahunbaa kuba fulaya e waxa weeye isagiiba saa iskaba dhigay oo dee taasay laba noqoto waa kibraya isa sarraysiinaya dadkiibu iska weynaysiinaya yaraysanaya fa ina ridaahu lkibriya wa izaarahu izaarkiisuna macnaa waa sifa isaga u khaaskan saa dee ruuxaba ay umuurahaasi u khaas yihiin cizuhu cizigiisa weeye ama de waa alciza iyo alcadama haddaba ruuxa caynkaase isla weyn weeye maxalushaahidkuna waa kan waayo waa baqigii kibriya iyo waxyaalaha ruuxa dee isaga baqi baa ka dhalanaya tacaddi dadkii kala xaqiritaan yarays la yaraysiyay bal markaa dulmigoodii baa kaba imanaya ruuxa caynkaasana xaaladiisa laisma weydiinayo wa rajulu nin shaka shakiye fii amrillahi amarkii ilaahay afi llaahi shakun faadir samaawaat amarkii ilaahay rububiyadiisii uluhiyadiisii inuu yahay keligii cibaado mutay bal waxyaalaha akhbaartiisii umuuraha caynkaasa shaki ka gala oo kaba shakisan ruuxaasna ina iimaan maba jira iyo ictiqaada hagaagsan baan jirine ruuxa caynkaasna laisma weydiinayo iyo walqunuudu quusasho min raxmat illahi ila naxariistiisa laga quusto waman yaqdad min raxmati rabbihi ila daaluun dee ilaahay rawxiisa cidda ka quusatana waa kuwa gaalada kuwa khasaare un weeye ruuxuu dee ilaahay naxariistiisa ka quusta ilaaha lagumama naxariisanayo tawba lagama aqbalayo bal dee waxaa ku kalifayba haddaa xumaan iyo dembi uu sameeyey haba noqoto oo ilaahay markaa naxariistiisa ka quustaa dee waa dembi weyn oo kabiiro ah ayuu ku dhacayaa weyn oo kaasoo kaleo isaguna waa ruux halaagsamay weeye ruuxa khasaaray sa qur-aanka naskiisii unbaaba ilaahay rawxiisa iyo naxariistiisa ka quusta ka isaga ku lumay oo hallaabay unbaaba naxariista ilaahay kaba quusta haddaba naxariista ilaahay ruuxa kaba quustaana ee isagu ah waayo in amni makriga ilaahay laga aamin noqdo iyo quusasho naxariistiisa laba quustaa labaduba haddii isagoo ruuxu yidhaha bes wax kastoo samaynayaba dee ilaah baa kafuururaxiim oo makrigii ilaahay kaba aamin noqdaana waa dembi aada u weyn weeye isagoo ka quusta oo yidhaha laguguma dembi dhaafayo laguma naxariisanayo tooba lagaa aqbali maayo wax lagaa aqbalayaa ma jirtana waa dembi isaguna kabiiro oo weyn weeye waa ruuxii mu'minka aha inuu ciqaabtii ilaahay iyo cadaabkiisina kare uu ka cabsado dee naxariistiisa iyo fadligiisana rajeeyo taa weeye shanigu amaa waxaa labada aan inta ahayn ee labada darafun mid ah waa dembi aada iyo aada weyn haddaba kuwaa laisma weydiinayo bal xadiidku macnuhu waxa weeyaan uu tilmaamayaa qolooyinkan imaka dee kuwa ugu horeeya waa nin jamaacadii faaruqay oo wacasa imaamahu kollayna horeynu meelo ugu soo maray oo ah ruuxu haddii uu dee waa ruuxii baycadii imaamkiisa uu kaba tago ee cahdigii iyo taasoo mukhaalafo iyo mucaarado iyo khilaaf baycadiisuu kaba tego saasuu kuba dhintay maata miitatan jaahiliya taas baynu soo marrayoo dadkii ahlu jaahiliga ahaayeen aqoonsanaynba in ciddee madaxa aan aqoonsanaynee iyagu taasoo kale siay kuba dhiman jireen xaaladii ay ku dhiman jireen oo kaleu kuba dhimanaya marka ruuxii markaa muslimiinta jamaacadoodii ka tegey imaamkiisii dee wuxuu ku caaseeyaana waa wax dee aan macsiyo ahayn hadday macsiyo tahay horeynu usoo marrayo imaamkii laguma adeecayo cid kalena laguma adeecayo laa daacata liman nama daacatu fi lmacruuf laa daacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliq ee waxaan dee macsiyo ahayn buu ku caasiyey baycadii uu markii horeba waxa weeyaan la mubaayacooday ayuu dee isagoo wax kala doonayo adduunyiyo taasi wuxuu la mubaayacoonaya taaba ahaydo ayuu baycadii buu isagii buriyeyba isagoo saasa ayuu dhintay ruuxa caynkaasi dee saa rasuulka xadiidkaa kale saxiixa kuba yidhi maata miitatan jaahiliya wuxuu dhimanayaa jadkii jaahiliga siday u dhiman jireen oo kale oo xaaladoodii ay kuma sugnaan jireene daaco imaam aanay hoos geli jirin taa wey dee arrintan kalena xagga marka la eego jamaacada oo kalena oo wixii dadku dee ay ku xoogeysanayeen oo haddii aan bal matalan eeg jamaaca aanay jirin kollay dee fawdo iyo markaa dadkii oo iska dee markaa cid hogaamisaba aan lahayn oo hadhow dadkii kale urursanaa ee gaalaha ay ka qaalib noqdaan taas baa iman haddii meeshii jamaaca ay jirtana dee jamaacadii haddaan daac imaam jirin jamaaca ma jirayso imaam ama madaxdii haddee waxa weeyaan daacadoodii iyo waxyaalahaas aan la adeecina iyadana dee wax qiimo leh iyo wax macnaluu noqonaya maba jirto dee waxa weeyaan jamaaca ma jiraysa haddaan imaam jirin imaamna ma jirayo haddaanay daaca jirin oo daaca iyo kala dambayn haddaanay jirin isaguna kaasi ma jirayo haddii taa la waayana fawdo iyo saase imika bilaad badanoo muslimiintii haysata dhibaatada badan ee dhiiggii muslimiintu meel kastaba kuba daadanaya ee wadamo de waxbay dadka ay baabi-een ba iyo dhulkii ay baabi-een iyo taas baa imanayso haddaba kaas weeye haraagu xaggan kale amad iyo cabdigu imika waqtigeenan ma jira laakiin de waa xukunkii ahayd waayo siduu kaga tegaya waa hadduu xoroobo ama isagii kitaabo dalba ama waxyaalo iyo umuuraha mooyaane laakiin ibaaqu cararku iyo waxyaalahaasi dariiq maaha dee mulkigiisii uu kuba suulo weeye umuurahan kalena kole waa umuurada daahira maxalushaahidkuna qeybta dambe oo kale fa ina ridaahu lkibra kaa mutakabirkee ilaahay subxaana watacaala sifadiisii takaburkahayd kuma hayste doonaye isla weyn de kolley waa baqi iyo tacadi baa waxyaalihii ay kaba imanayeen waayo kibirkaaba ah dadkii oo la xaqiro la yaraysto ruuxaa dadka xaqirayaana dee waa kaa dan kama gelaya wuxuu doona ayuu kuba samaynaya waa dulmaya ku tacadiyaya marka taa wey maxalushaahidku xadaثna xaamid بن cmar qaala xadaثna bakar بn cabdالcaزiز عan abihi عan jadih عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qaala anahu qaal bal xagga sanadka kolley dee markaan meel meel yar waana iska farabadaynoo dhammaana lama wada qaban kara lagamana wada aabusi karo waan sii raacinaya intane xamid ibnu cumar waa xamid ibnu cumar albakrawi oo sheekhada muslim buu ka mid yahay bukhaarina waata kitaabkeenan kaba warinayo dee labadaba u sheekh weeyo albakrawiyu nisbadaasna waa saxaabigii abubakrata ayuu abtirsiinta ku galaa tan baa albakrawiyu loo yidhi oo bal muslim matigiisii way dhacday albakrawiyu isagoo dee taasa oo waa xamid ibni cumar ibni xabsi ibni cumar ibn cabdla ibni cubaydillaahi ibni abi bakrata markaa athaqafiyi taas buu noqon horta waana nin bukhaari iyo muslim ba labada kitaab mu kuma sugnayn waxaan filayaa sunanta kuma sugneen iqa ama inta ka dambaysa sanadkuba waa qoys keliya un ilaa saxaabiga laga gaadhayo waa qoyskan un bakar ibn cabdilcaziiz abubakrataa lagu kunyooda waa nin reer basr ah oo waxa weeyaan atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mido magaciisa dhammina wuxuu noqonayaa oo isaga horta abubakraha looguma kunyoode waa bakar ibnu cabdilcaziiz ibnu abi bakrata markaa saxaabigii abubakrata ayaa isaga u awo kolbaa kolkol la yidhaahaa waa bakar ibnu cabdilcaziiz ibnu cabdillaahi ibni abi bakrata oo halkaa cabdilaahi soo galo baltaaba weeyaan aabihiina waa dee saxaabigii abubakrata thaqafi baa dhalay waana nin isagu taabiciintii dhexe kaba mid ah saxaabiguna waa dee markaa awowgeedna waa saxaabiga abubakrata marka waxaan leeyahy waa qoys keliya uunoo dee tan sanadkii oo dhan ku dhan xamid ibn cumar bakar ibn cabdilcaziz cabdilcaziz ibn abi bakrata iyo abubakrata kolkol cabdilcaziz ibn cabdillahi ibn abi bakratana way idhaahaan wuxuu yidhi haddaba saxaabigaasi ayaa wuxuu ka warinaya can nabiyi sala allahu alayه wasalam qaala kulu dunuubin waa dunuub dhammaanteed dunuubta oo dhan ba weeye yuakhir waa dib dhigaayo allahu ilaahay minhaa dunuubta maa shaa wixii uu doono waa xagga ciqaabta ruuxii baa dembi geystay kamuu toobad keenin dee haddaanu ka toobad keenino dembigaasa bal haddii a dee shirki kaba hooseeyo kolkol waa ilaahay waa dhaafaaba in allaha de waxa weeyaan de laa yakfir an yushrak bi yakfir maa duna dalika liman yashaa lakin hadduu doono laakiin bal ciqaabtii dembiga lagu mudanayay ilaahay dunuubta dhammaantoodba waa dibdhiga maa shaa wixii uu doono ilaa yowmi alqiyamati ilaa maalinta qiyaamaha u dibdhiga ila albagyi waa dulmiga dadka la dulmayo iyo wa cuquuqa alwaalideyni labada waalid oo lagu caaq noqdo aw qadiicata raxmi amase qaraabadii oo la gooyo uun mooyaan oo yucajilu wuu dedejinayaa ilaahay lisaaxibihaa ruuxa saaxibkeeda ah dunuubtaas fi dunya adduunyadu ciqaabta uu soo dedejiyaa qabla almowti geerida horteedba arrin weyn oo kana taxdiir weyn oo la isaga digayo bakyigii inay baabkaas u baabaysnaa cuquuqiyo iyada waalidka xaqiisa iyo biri hadday tiyo cuquuqba abwaab istaba socotay ayaynu kitaabka bilowgiisii kusoo marnayba iyo qadiicada raximke bal waa horta digniin adag oo la isaga digayo bakyi iyo cuquuq waalid iyo waalidkii in lagu caaq noqdo iyo in waxa weeyaan qaraabadii la gooyo xadiidkan isagoo saxaabigani warinayo sanadkan ahayn baynu hore usoo marray maalihii abwaabtii waalidka iyo baabkii uu dhigtay in ciqaabta ka dhalanaysa waalidkii oo caaq lagu noqdo ciqaabta ka dhalanaysa markaa lafdigaynu kusoo marray waxay dee waa waxa weye oo lafdiga waa taas macnaa dembi ma jira ma min dembin ajdaru min an yucajala lisaaxibihi alcuquuba maca maa yudakharu lahu taas bay maxay ahayd e waa iyada min albaqyi waa qadiicati raxim lafti saasaynu soo aragnay oo macnaa ma jiro dembi kaga xaq leh in ruuxa loo soo dedejiyo ciqaab adduunyo loogu soo dedejiyo iyaday taasna la jirto wixii ma aha un aakhirana ay u dambayso wixii aakhira loogu keyninayey de waa waxaa qadiicada raxma ama cuquuqa waalidka iyo baqyiga iyo dulmiga la dulmayo bal kolley waa taxdiir weyn oo taa la ysaga digayo waxaa xadiidka inooguba sugan uun dunuubta dhammaanteed waxaa dhici kartaba ilaahay haddii ciddii uu doono inaanu adduunyaba ninkii isagoo dembigii ku jira ku dhex jira samaynaya aan ka toobadkeenin haddana loo raaxeeyo o loo nicmeeyo wax ciqaab ah aanu adduunyo kulaba kulmine aakhiro uun loola sugo oo aakhiro uun lagala gooyo laakiin maxaa jirta hadduu dembigu yahay baqyi dad la dulmayo lagu tacadiyayo acraadoodii iyo anfustoodii iyo taasoo kale xataa waqtina haba noqoto waa ruuxu intaanu dhiman unkii dee waxaan samaynaya in kaa isaga ilaahay waa soo dedejiyaa haddii waalidkii uu ruuxani caab ku noqdo waalidkiisii oo ruuxa dee xuquuqana hore inuu soo maro dee xataa ilaahay kelimata ugu yar waa ufin oo la yidhaaha ayaa ilaahay manciyay oo yihi walaa taqul lahuma ufin horena mata baynu ugu soo aragnay oohinta ee waalidka oohintiisoo kale iyo taasoo kale iyo inay xuquuqdii kaamid noqon macnaha ujeedadu waa isagoo ka oohiyo waalidkiisii adugu bal waa wax uu dhibsanayo lagu sameeyaaba caaq bay noqon xuquuq bay noqone caaqnimada waalidka ruuxa kolley dadkeedna way yaqaanaanoo dee qasasta soomaali taasba kuba timaadaa iyagoo sheekooyin sidaas iyo akhbaaro saasa bal matalan soo naqliyo nin mid waalidkii oo nala indhabeelay meel kaga dhaqaaqu yihi maxay tahay meeshani halkan sii fadhiya oo qasa soomaaliyeed kolley baa laga yaaba uu yihi waa kugu soo noqon meeshu maxay tahay meelheeda tu dhow halkaan aabahay kaga dhaqaaqo iguma soo noqonaysiy waxyaala saasi kolleyna waa muure in waxaan leeyahay malaa dee laga yaaba in aqoonta oo dhan iyo dee qawmiyaed kala duwanba qisooyin sidaas ay hayaane waalidka caaqnimadiisa calaqab ruuxa adduunyada laga goya waya haddii aana xataa si kale loo goyn ilmihiisa caaq ku noqdo ruuxa isagoo waalid caaq ah ilmihiisu caaqunbu ku noqonaya taa weeye dee dhib kale iyo kolley rafaadkeedna adduunya waa la mariya un qaraabogoyntuna waa taasoo kale oo wuxuu leeyahy dunuubtan iyada iyadoo wixii aakhira ay dambayso ayaa ruuxa adduunyaba loogu soo dedejiya intaanu dhiban kolley laba tusa dembigiisa ciqaabtiisii wax kaba mid ah yucajilu markaa yucajulu lisaaxibiha fi dunya qabla lmowt macanaa dunuubta waxaan inta ahayn way dhici kartaa in ruuxa dembigiisa aakhira un lagula sugo oon ciqaab adduunyo la bari laakiin kuwan adduunyo ayaaba loogu soo dedejiyaa ruuxii waxyaalaha kuba sifoobay xadiidkan waa xadiidka dee noo sugan horena laftigiisaas baynu soo maray laftigaa kaleynu soo maray ibn maajahiyana way wariyeen xadiidkan xdثna محamed بن عbayd بن maymuni qal xadثna mسkin بن bukayri الxdاء الxaraniي عan jaعفر بn burqاn عan يزيid بn الأصm qaala samictu abا hurayraةa yaqul bal kolley waktigii baa iska dee casharkina si u yar socdo maxamed ibn cubayd ibn maymuun horeynuuba soo maraan filayaa waa nin dee kolley saaxiiba xadiiثi ahaa bal saduqu yukda xaafida kaba cabiro atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey ah qolooyinkan kalena jacfar ibnu burqanun baan yar qabanaya waa nin kolley aimadu ay intooda badan walow taqriib waxaa lagama faa'iideysanayo laakiin in badan oo aimadii kamidii hiqa yidhaahaane laakiin arrin baa jirta oo zuhri imaamka la odhanaya axaadiidiisa muu dabdin marka markay zuhri noqoto hiqa ma aha waa imika hiqatun fii hayri zuhriyi baan leenahay jacfar ibnu burqan zuhri hadduu wax ka warinayo xadiidkaasi waa la daciifinaya laakiin marka aanu zuhri sheekhiisu ahay inuu sheekhadii kale yahay iyada bal waxaan leenahay walow xaafid kaba cabire saduuqun yahimu fi xadiidi zuhri bacna markuu xadiidka zuhri warinaya qalada kaba dhacaane waa hiqatun fii hayri zuhriyi zuhri ciddaan ama zuhri xadiidkiisa waa qaladaa jira akhdaa baa jirto markaa xadiidka uu zuhri ka warinaya ma saxnaanayo ama in waxa weeye ma sugnaanayo yaziid ibn asamna kolley waa nin taabici oo dee maymunat ibn xaris iyo baaba u habaryarahayd ibnu cabaas iyo bay habra wadaagahayn kolley kitaabka oo ku sugsugaye iyo dee labada saxiixbe wuxuu yihi haddaba yaziid ibn lasam samictu abaa hurayratan maqlay yaquulu xaalu ku qowlaya waa ahar yubsiru u arkaya axadukum axadkiin alqadaata saxar buu arkayaa fii cayni akhiihi walaalkii ishiisa ku sugan wayansaa wuu iloobayaa aljidla jirid hawiljidca fii cayni nafsi waa qori weyn oo fii cayni nafsihi naftiisa ishiisa ku sugan in ayuu iloobayaa taas buu macnuhu waa maxay waa shay iskaba badan waxa ujeedadna ay tahay ruuxu ama shaksigu dee waa dadka badankooda ama in badan oo siday kamid tahay ceebtiisa uma muuqato isagoo isagiiba ceebla ayuu dadka ceebahooda tatabucayaayo oo wax ka sheegayaayo oo kanaasanaya kanaasana odhanayaayo ceeb yaroo kooban waa alqadaat waa waxyaalahan sharaabka iyo ama saxarkan isha ku dhaca ama waxaan la cabaya waxyaalaha saxrada ku dhaca alqadaat lagu magacaaba taas macnaha shay yar oon badnayn oo ruux kale isagu leeyahay oo ceeba ayaa u muuqanaysa waa kaa mulaaxadaynaya waa kaa wax ka sheegaya hebel baasan iyo hebel baasan taas isagiina waxaa ku sugan ceebta aada iyo aada uga weyn ceeb kaba weyn oo tiisii uma muuqato eeg tiisii uma muuqanayso isagoo ceeb weyn leh oo taa laguma tilmaamayo waa jirid ishiisii ku sugan ama se qori weyn ayuu tiisii waa iloobayaayo ma arkaya uma muuqatee ceeb yaroo ruux kale leeyahay ayuu waxa weeye sheeg sheegaya taas isagoo bal maalan taas marka arrinku waa maalo waxay noqonaysaa ceebtan uu isagu leeyahay ee aan uma muuqani haddii loo eego ceebtan uu sheeg sheegaye dadka ee ceebahoodaas dee u muuqato wax ka sheeg sheegayo tiisi waxay noqon qori weyn ama jirid bay noqon ta kalena waa tan isaga u muuqato wax sheegayaana waa saxaro waa dadku sayiin oo ujeeddadu waxa weeye dee ruuxa toosani waa ruuxa ceebta naftiisa arka si isagu u toosiyo waa ka dadku xataa hadday ceeba leeyihin waa asturayaayo dee isaguba ceebaha ceebo ka badan buu leeyahy wax kama sheeg sheegayo ma dabagelayo waxoodii ma doonayo inuu dee balqodqodo bal waa ruuxa toosan ee laakiin ka dee qaldana waa dadka in badan isay yihiinbe ceebtii isagu lahaana uma muuqato ceebtii dadkana waa kaa wax yaroon qiimo lahayd marka tiisa loo eegana ay u muuqanayso meelaha ka sheegaye uu mulaaxadaynaya uu leeyahy hebel baa saas iyo hebel baa saasa taas ba abu hurayra waana ahar isaga ku taagan qaala abu cubaydin abu cubayd wuxuu yihi kolley nusqooyinka kitaabka barhkood waxaa dhacay qaala bnu cubaydin way dhacday nusooyinkii dee makhduudaadka barhkood dide ibnu cubayd idinkaba idin taalata horumayo ibnu cubayd haddii aan idhaahno dee sheekha bukhaari moxamed ibnu cubayd ibnu maymuun buu ahaa ina cubayd isaga aha laakiin abu cubayd markaan idhaahno on leeya waa sida daahirka ah waa imaamkii jaliilka ahaa ee raggii u horeeyey oo qariibka xadiidka iyo waxyaalahaas alifey kutubta u dejiyey raggii bilaabay kaba mid ahaa abu cubayd qasim bnu salaam waa imaam luqawi oo muxadis oo faqiiha kutubtiisii qaybina ayna soo gaadheen dee bukhaarina waa kaba horeeyey marka waana dadka dee luqa ahaan iyo fiqi ahaan iyo xadiid adigu imaam dhan buu ahaayo funuun aada u kala duwan kulansaday bal abu cubayd baa markaa uu bukhaari ka soo naqlinayaa lafdigan aljidlu fasiritaankiisa wuxuu uhi aljidlu dee aljidcuna nusqooyinka qaarkood way dhacdeen mar meeshan alkhashabatu alcaaliyatu lkabiira waa qoriga sarreeye weyn waa qoriga weyn baa aljidlu laydhaa haddii aljidcu laydhaana waaba jiridii macnuhuna waxa weeyaan ceeb weyn oo isagu leeyo ceebihiisii uma muuqato isagoo ceeb weyn le taa aan marka tan uu sheegayaa tiisa marka loo eegaanay waxaba noqon ahayn ayuu haddana ceebihii dadka qodqodaya baadhbaadhaya oo wax ka sheeg sheegaya tiisina waa iska iloobaya waana de waxa weeyaan dariiq aada u qaldan weeye oo dee kollayna waxyaalahan muxuu soo qaatay waa nooc bagiyey waa tacadi dadkii lagu tacadiyayo xadgudub weeye cudwaan dadkiida marka dee imaka ceebahoodii iyo taas iyo umuuraha caynkaasa la baadhbaadhaye la tadqiiqinayo la sheegaya xdثna cبdاللh بن محمد qال xdثna الkhليل بن أحمد qال xdثna المsتنir بن أخضر qال xdثnي معaوiyة بن qرة qال kuنت mعa معqل المزني cabdاللh بن محamed المsنdي waa dadka sheekhyada bukhaariya kitaabkeena wax kaga wariyo uba badan ilaa kitaabka bilowgiisi baan soo haynay almusnadi aljucfi ama khaliil بن أحmed iyo mustanir iyo waa dad imika inagu cusub saakaba dee la arkanay inaanay dee soo noqnoqon oo waxa weeye aanay soo noqnoqone bal khaliil ibnu axmed kole ninba aada u shahiira waa ninkan caruudka lahaaye ama cilmigan caruudka ikhtiraacday isagu ee marka la eega mala macaajibta luqadna kitaabkan alcayn ee isagu alifayba noocaas raggii ugu horeeyeyba ahaa siba weyne sheekhiisa khaliil ibnu axmed ka alfarahid alasdiya ninkaa ma aha waa nin kale waa isla dabaqa uunoo kan khaliil ibnu axmed abubishrin baa kunyadiisu ay tahay waa reer musayna ama reer sulaym reer bani sulaym weeyaanoo waa nin kitaabkeenan u mooye kutubtan kale usuushiiyo wixii raaca furuca kutubtaa kale aan kuba sugnayn kitaabkeenana xadiidkan unbuu ku leeyahy ma garan karo waxaa saaxibu fadlilahi samed baa wuxuu soo naqliyaa bukhaari halkan qalad inay kaba dhaceen oo ninkan uu kaba dhigay alfarahidiya laakiin taasi isagu waa ku baraarujiyaaba inay labadu kala duwan yihiin laakiin waa sida uu farahid uu yidhaaho saaxib dee fadlulahi samed ninkan leh uu yidhaahe almuhim waxa weeye khaliil ibnu axmed kii maha alfarahidi alasdi saaxib alcaruud ma aha macruufka ahaa ee mashhuurka ahaa ee waatan kollay magacan axmedna dee waa waqtiyadii ugu horreeya lala baxay buu noqonaya waayo rasuulkii ilaahay waatan kutubtii horeba uguma sugnaa isagana dee waa kaa magaciisiiba ahaa laakiin de saxaabadii allahuma nin baa jira malaha qoyskii reer jaxshiyo abu axmed kunyadiisu ay tahay saxaabi axmed la yidhaha iyo bal ma jiraan bal dee taabiciintii saasoo kale waxaa la yidhaahaaba magacan dee waa taabici buu noqon ninkani hadduu axmedku axmed waa la baxo oo magac waxaa u horeeyey bal maalan taasa magaca khaliil kan aabihii khaliil ibn axmed alfarahid aabihii dee markii dambena ahaad iyo aad hauba bateen bal haddaba waxaan leeyahay ninkan waa nin kale ama mustanir ibn lakdarkan waxa u awoowo mucaawiyat ibnu qurahan howaa mustanir ibn akhdar ibn mucaawiyat ibn qura dee waxa weeye taabicigan baa isagu awoowa waana nin isagu atbaacu taabiciinta waa isla dabaqo un abu bishrin waa isla dabaqo kitaabkeenan unbuu kuba sugan yahay xafid ibn xajar maqbuul buu kaba dhiga walow cali ibnu madine waa nin majhuura uu yidhaaho wuxuu yihi xadaanii mucaawiyat ibnu qura waa awoogiye qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa maca macqilin ilmusaniyi waa reerkooduna maca saxaabiga macqile reer musaynaan la socday fa amada wuxuu fogeeyuu qaaday adan dhibbuu cani ariiqi dariiqii dadka kaba qaaday oo dariiqii dadka ayuu wax dhibayay waa dhagax ama qodax ama wuxuunbuu dariiq ay marayeen ka qaaday ka durkiyey de waana waxa rasuulka ilaahayna amrayba oo dee shareecadeena maxaasinteeda shucabta iimaankana kaba mida siay noo dambaysa fara'aytu shayan markii taa ka arkay macqil oo uu laba socdo ayaan waxaan arkay shay waa shay isaguna dee waxyaalaha dee dariiqyada dee kuba sugan ee ahayd aladaa ee ahayd in la suuriyo fabaadartu waan uga dheereeyey oo dee markuu arkay saxaabigii oo macqilo wax dhibay deedka oo adigu waxyaalaha adaa ah dariiqii kaba qaadaya oo arkay isagoo isaga ku dayanaya wanaagganna uba degdegaya ayuu ugaba horreeyey waan u degdego anaa qaaday buu idhi faqaala wuxuu yihi macqil baa odhanaya ma xamalaka calaa maa sanacta waxaa maxaa kugu xambaaray waxaad aada samaysay ya bna akhi walaalkay inankiisiiyow qaala wuxuu yihi markaa waxaa odhanaya mucaawiyat bnu qura ra'aytuka waxaan ku arkay tasnacu xaal aada samaynaysa shayan wax adoo samaynaya arko dee adiga oo qaadaya ayaan arkoon dhaafahaynoo fa sanactu aniguna waan sameeyey faqaala wuxu uhi axsanta wanaag baad samaysay ya bna akhi samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yaquulu rasuulki ilaahay baan maqlay xaaluu ku qowlayo man amaada ruuxa fogeeye adan dhib min can dariiqi lmuslimiina muslimiinta dariiqoodii ka fogeeye oo kollay dee tan baqyi kuma sugna ee waxa weeyaan malaa dee ka tagin iyadoo laga tago laga dheeraado ayaa nooc dee kol haday dadkii dhibayso ee muslimiintii dhib ugu sugnaanayso nooc saasa noqonaysa ee laakiin waxa weeye makatane ruuxa ka durkiyo adan can dariiqi lmuslimiina kutiba lahu xasanatun xasanaa loo qora xasanaa loo qoraya waman tuqbilat lahu xasanatan xasana ninka lagaba aqbalana dakhala aljana waatan dee ilaah baan weydiisanaynaa inuu inagaba aqbalo acmaasha waayo camalkeod la imanayso la imanaysa haddaan laga aqbalin dee ajri iyo sawaabo ma yeelanayo haddii lagugu soo celiyo laakiin ruuxa wax laga aqbalo dee aqbalkii ilaahay ka aqbalo ruuxaasi waa ruux badbaadaya oo dee waa janu gelaya ruuxa dariiqa muslimiinta ka durkiya wax dhibana isaguna xasana loo qoraya laakiin bal shucabta imaanta inay tahay way noo dambaysaa insha allahu tacaala baabu qabuuli hadiyati hadiyada aqbalkeeda baabkiisii weeye macnaha waa wixii laisu hadiyeynayey in la aqbalo oo hadiyadna o de xadee ruuxa maamuus iyo ahaan iyo xurmayn iyo isaga taas loogu soo hadiyeeyo kollay sadaqada sadaqada iyadu waa wax lagu doonayo ajri ilaahay lagaga doonayo iyadoon shaksigan la eegin shaksigan ikraamkii iyo maamuuskiisii looma jeeda ilaah baa ajri lagaga doonaya ama hadiyadu dee nooca taqarub ahani kuma sugno oo ruuxuu lama jeeday wuxuu ujeedaa ruuxan ikraamkiisa iyo maamuuskiisa haddaba haddii hadiye laguu soo diro bal aqbalkii la aqbaliyay ay ahayd inaan la diidin oon la celin xadaثna cmr بn khاldi qala xadaثna abdimam بn ismاعيil qala samictu musa bn wardan musa bna wardana can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam qala anahu qaal dimam bn ismaaciil kolley waa nin atbaacu taabiciintii dhaxaa kitaabkeenanunbuu kuba sugan yahay aladab اlmfrad ayuu kuba sugan yahay waa reer masr kolley cijri iyo cuqayliyana waa hiqa yidhaahaan ama muuse bnu wardaan isaguna waa nin reer masar ah asalkiisa hore reer madiine ahaa isaga laakiin asxaabu sunanna waxbay ka wada wariyaan afartooduba kitaabkeennana waa ku sugaya bukhaari iyo muslim marka la eego labada kitaab baanu kuba sugnayn baan leehay ayma kala duwanna way tawsiqiyaano waa hiqay dhahaan kolley ibnu xibbaan baa daciifiya ibnu maciinna qowlkiisu waa iskhilkhilaafaye bal waa ninkaa xaafid xajar markuu umuuraha khulaaseynayo saduuqun rubamaa yoakhda waa cibaaradiisii can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam waa taabici isagu dhexe can nabiyi sala allahu alayh wasalam yaquul oo wuxuu rasuulka ilaahay baa yidhi tahaadow anaa wax isu hadiyeeye waa dadkii muslimiinta buu amraya wax isu hadiyeeya taxaabu waydu isjeclaan anaa hadiyada ayaa waxyaalaha kaba dhalanaya maxay kaba mid tahay ruuxii dee hadduu ruuxii walaalkii xusuusto karaameeyuu maamuuso taasi waxay keenaysaa xidhiirhkoodoo fiicnaado in las jacayl bay keenaysaa laysba jeclaado se lafti kaleo xadiidkuba yimi inahaa tudhibu waxara sadr waxay kaxaynaysaa hadiyadu xiqdigii iyo caloolxumadii oo ruux marka horeba ruuxan aanay dee isu calool xumaayeen hadduu wuxuu keeno u hadiyeeyo laysu hadiyeeyo caloolxumadii iyo cadaawadiiyo wixii baa meesha ka baxaya qalbigiibaa ku nadiifoobayo saas haddaba oo waa laysku jeclaanayaaye wax isu hadiyeeya taas baa haba yaraado dee waa nakii rasuulka ilaahay amray dee in waxa weeyaan horaynu usoo maray laa taxqirana jaaratun lijaaratiha walow firsana shaatin xadiidka saasoo saxiixa kusugan baynu soo maray kitaabkaynu ku soo maray ba kole laba lafdi buu lahaa yaanay tajaarkii waa dumarkii baa lala hadlaya aanay yaraysan xaqiran wixii iyadu agteeda kuba sugnaanee quurhsan oonay odhan waxani wax ruux la siiyo maaha xataa raaf neef adhiya raafkii ama mijihiiba haba noqodo waayo shaygan xusuustan baa qiimale tan baa isu soo dhaweyntan iyo tan bay keenaysaa haddaba tahaadow taxaabo waa isjeclaanaysaan haddaad tahashaan kolley rag kala duwana xadiidka way xasan yeeleen xadaثna muسى qal xadaثna سlayman بن المغيرaةi عan haaبiti qaala kale waa sanad صaحيixa sanadkani qaal kaana anasun anas waxaa yaquulu mid yidhaahaa yaa baniya inamadaydiiow dadkiisibuu la hadlayaa tabaadaluu baynakum wax isdhaafdhaafsada waa tahaadowdii weeye wax isu hadiyeeya wax isa siiya fa innahu tabaadulkaasi iyo tahaadigaasi awadu mid u kalgacayl badan weeye limaa baynakum macnaha jacaylkii buu adkaynayaa sugayaa bal haddii xataa wax laysu hayay markii hore oon layskuma fiicnayn hadiyadu way baabiinaysaa way tirtiraysaayo maxalkii waxaa imanaya jacayl iyo iyadoo la isxidhiidhiyo faa'iidada weyn bay leedahay macnaha waxara sadri ama iyo sakhiimata sadri ayay meesha masaxaysaa tirtiraysaaye bal hadiyadii marka kol haddii leeyahy isu hadiyeeya kii loo hadiyeynayana maxay tahay inuu aqbalo wixii aanu eegin oo waxan waxaana laysoo diray aanu odhan muxuu waxaan kaba dhigaye haba yaraadee xusuustan iyo ikraamkan baa wax weyna faa'iidadaanad keenaysa inuu aqbalo si rasuulka ilaahay baa yidhi walow duciitu ilaa quraacin mde la uhdiya ilaya quraacun aw diraacun laa qabiltu oo haddii laysoo hadiyeeyo mijo oo mijaha aan dee waxba lahayn ba karaacinkii aan hilibba lahayn oo kale ama dhudhun waan aqbali lahaaba maan diideen waayo xusuustan iyo tanba wax kasta kaba weyn faa'iidada weynna way kaba dhalanaysaa baabu man lam yaqbal ilhadiyata lama dakala lbuqdu fi nnaas de haddii sabab lagu celiyo ay timaadeen bal ciddii aan aqbalin hadiyadii ama wixii kuba yimi hadiyada celinteedii markii lamaa dakala markii uu dhex galayo albuqdu ama nacaybaansho iyo isnicitaan fi nnaasi dadka dhexdoodii oo markii dadka dhexdoodii buqdi iyo xumi iyo waxyaalaha caynkaasi ay waxa weye buqdi iyo xumaan iyo waxyaalahaasi dadkii ay soo gashay dadka dhexdoodii ruuxii kolkol dee ruux waxa weeyaan hadiyadii ruuxa aan aqbalin kolley waxaynu soo marray iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh saxaabigii ciyaad ibnu ximaar uu kuba celiyey laakiin shirkinimadiisii iyo gaalnimadiisii gaalnimadiisii ayuu u celiyeyba bal markaa dee kolkolna waa tan deba tanna sabab kalean arki doonaa walow rasuulka ilaahay tani hami ay ahayd marka markii hore u aqbalay xadaثna أحmed بن khالd qاaل xadaثna محamed بن iسحاq عan سacيid بn abi سacيidi عan abihi عan abi hurayrata kole imaka wixii dambe sanadka waa dhaafaya سacيid بn abi سacيidkani waa sacيid الmaqburi un abu sacيid الmaqburi oo qal عan abihi عan abi hurayrata qaal محamed بn iسحاaqna waa imaamu aصxaabi الmagازي ahdaa rajulu nin baa hadiyeeyey min bani fazaarata reer bani fazaare kaba mida liلnabiyi salى الlahu عalيه wasalam naaqatan hal waxbuu ku doonayey facwadow rasuulka ilaahayna ciwad iyo bedel buu siiyo bal halaka intii ka badan baabuu siiyey iyo qaalmo intii ka badan fatasakadaw haddana dee waxaw intaa ka badan malaa sugayo waa cadhoodayba ti macnaag isaga hadda hadiyada lama yimi hadiyadan may ahayn hadiya dhab ah rasuulka ilahi bu islaa dee wax badan aad kaga heshid hal buu soo hadiyeeyey qaalin buu soo hadiyeeyey bal in xadiidka duruqdiisa haddaan mid eegno tirmidi oo kale kuma sugno tirmidi baa wariya laakiin riwaayadeenan iyo riwaayo kalu wada wariyo istaba socota waana kitaabka dhammaadkiisa safxaadka ugu dambeeya ayaa waxa kuma sugnaa qaalin bay ahaydoo facawadahu minaa sita bakaraatin lix qaalmood buu siiyey edemaaa wuxuu islahaa rasuulkii ilaahay waa kaa kolkol ari laba buurood buuxiye boqol boqol geela bixinaye intana ko wax ka badan buu sugaya hashiisiiba markaasuu haddana ninkii raalli ma noqon waa cadhoodayba waa cadhooday isaga taas bay ahayd laftiga nayn waxaa riwaayadka tirmidi barhkood kuma sugnaa hashan nafteeda uu soo hadiyeeyey hal rasuulkii ilaahay lahaa bay ahayd meel qaabil la odhanayo geel ay reerkoodani ka qaadeen waa hal ku jirtay bu haydo ama hal markaa iyagu saa kusoo gashay hal rasuulka ilaahay leeyahay oo beri reerkooda reer fasaare ay qaabo geel ka qaadeen raacday ama waxay qaadeen bay kaba mid ahayd oo tii buu soo hadiyeeyey haddana waa cadhooday fasamictu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay cala lmimbari mimbar korkiisa oo kuba sugan yaquul xaalu ku qowlayo yuhdii waa hadiyeynaya axaduhum midkood midkood baa dee markii uu ogaaday rasuulka ilaahay tan inuu wixiiba quursaday isagoo lix ah uu siiyey in ka badan uu siiyey midkood baa waxbuu soo hadiyeynayaa fa ucawidahu waxaan anigu ugu bedelayaa wey waayo rasuulka ilaahay kaana yaqbalu lhadiyata wayusiibu calayha hadiyada waa aqbali jiray laakiin qaaliban ruuxiina haddana wax kale u dhaafin jiray oo u siin jiray u weydaarin jiray oo uu ka abaalmarin jirayba fa ucawidahu al culimadu hadday yidhaahaan de haddii uu ruuxani hadiyu bixinaya hadiyadan wuxuu u bixiyey aada wax kale ku heshid aada wax kale ku heshid oo kale taasi mucaawaday noqonaysaa si waa taas oo kale baad mucaawaday gelaysaa walaa tamnun tastakirna waxyaalihii laguma fasirin mid kamida taasi bay ahayd oo waxaa bixin adigoo ku doonaya wax ka badan inaad kuma hesho macaanidii aayadda laguma fasirin mid kaba miday taasi ahayd diidmataa laysu diidayo laysagaba nahiyayo faucawid faucawidahu anigu waxaan dee ciwad ahaan iyo bedel ahaan usiinayaa biqadari maa cindii biqadri maa cindi kolba wixii markaa agteeda ku sugnaa oo ujeedadin waxaan agteedii kusugnayn uma doondoonaye waxaan ciwad ahaan iyo isaab ahaan usiinayaa kolba wixii aan helaye ii dhib yaraaye agtayda kuba sugnaa uma yaskhaduhu waa nacayaabo isagiibaa diidaya waymullahi ilah baan ku dhaartee laa aqbalu ma aqbalayo bacda caamin riwaayada hore ee tirmidi waxaa kuba sugnayd waxaan ku hamiyey ayaa kuba sugnayd ee waatan sanadaydan dabadeed hada min alcarabi carab xaggeed hadiyatan hadiye kama aqbalayo ilaa min qurashiyin nin quraysha aw ansaariyin aw haqafiyin aw dawsiyin waa reer iyagana manaaqib baa uguba suganoo iyagoo hadiyaday la yimaadaan waxbaanay ku doonayn weeye waa dad hadiye ahaan unbay u keeneen wax ku doonaya maaha laakiin reeraha kale dee ninku waxaan uu wato wuxuu doonaya hadiyadan inuu wax ka badan badan badan oo hadduu doono tobanlaa ka badan uu kuma helo oo arrinkiisa danacaasaa ku jira ee qoladani laakiin danacaasaa ku jirinoo markaa maanta dabadeed nin quraysha ama ansaara waa labadii dee muhaajiriintii qurayshi ansaar dee muhaajiriinba xataa ayaan noqoni qurayshe ama reer haqiifa oo qoladii daif degi jirtay aw dawsiyin waa reer daws oo abi hureeriya qoladoodii waa qolooyinka caynkaasa u mooye inaan waxba kaba aqbali maayo dadka dee damacan iyo waxani uu waxwado wey bal markaa ujeedadoyn dee kolley hadiyadii in la aqbalo weeyo ruuxii laba dhowro haddii dee ruux waxaan ku doonayana bal isaabadii iyo ciwadkii laba siiyo de haddii maanic jiro rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sidaa uu ku yidhi ciyaad anugu mushrikiinta wax kama aqbalayo bal maanic saasi jirana waa baabkeed ee imikana bal wuxuu u baabaystayba ciddii hadiyadii aqbali weyday naqsigan bukdigan iyo waxyaala ujeedada marka damac iyo waxyaalo sidani ay jiraan oo ruuxi hadduu waxaa milicsanayo markaa taa iskaga celiyo laakiin de asal kolley hadiyadii in la aqbalo ayaa asala baabulxayaa xadathana axmed ibn yunus allah subxaana watacaala alam abaab yar dheer weeya subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka